بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي في العقيدة waxaan ku dayi doonaa inaan wax ka tilmaamo qisaska qur-aanka ku soo arooray ee uu alla subxaanahu watacaala kaga waramayo haweenayda ama gabadha ilaahi subxaana wa tacaala qisas badan buu qur-aanka ku tilmaamay qisaskaasi oo loogu talagalay inay amhila ama tusaale u noqdaan dadka muslimiinta ah qisasku waxay u badan yihiin ambiyo ilaahay uu ka waramayo laakiin markay gabadha noqoto ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tusaale ugu sameeyey haween badan oo uu qur-aanka kaga waramay haweenkaasoo isugu jira kuwa faashilaat ah oo aan ku guulaysanin wixii uu alla faray subxaana wa tacaala iyo kuwo ku guulaystay wixii uu alla faray subxaana wa tacaala waxaan jeclay markaasi inaan tilmaamo aayaadka qur-aan ee kala gedisan ee mas'aladaasi ka warramaya iyo waxyaaba ay sheegayaan qisada koowaad aan tilmaami doonaa waxay tahay isagoo alla subxaana wa tacaala ka warramaya gabadh mu'minada oo alle iyo rusushiisiiba rumaysay oo ka door biday nolosha adduunyo dhammaanteed aakhiro ka door biday waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya wadaraba allahu matala liladiina aamanuu imra'ata fircawn id qaalat rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljanna ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين labada si aayadood ee qur-aanka fii suurati taxriim ku jira ilaahay wuxuu kaga warramayaa imra'atu fircawn gabadhii aasiya la odhan jiray imra'atu fircawn waxay u dhaxday amase la joogtay nin boqor ah oo qooqay oo kibray oo ilaahnimo sheegtay oo sheegtay dadka inuu ku yidhaahdo ana rabbukum lacla sheegtay inuu yidhaahdo maa calimtu lakum min ilaahin gayri ilaah aan aniga ahayn oo caabudaan ba idiin garan maayo waxay ku dhex noolayd mujtamac gaalo ah oo gaalnimadaasi ay ka dhab tahay dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa inay gabadhi keligeed waajahday mujtamaca dhammaantiiba inay boqortooyadii iyo gurigii fadfaadkii ay ku jirtay dhulkuu ku faanaya u lahaa laysa lii mulku misr ama uu sheeganayay boqortooyada misar iyo anhaartan dareeraysa dhammaantood inuu isagu leeyahay waxaasoo dhan waxay ka door biday alle subxaana wa tacaala iimaankeedu wuxuu kalifay markaas in la dhibo la cadaadiyo la garaaco laakiin waxay ka door biday in ilaahay guri janno uga dhiso adduunka iyo wixii yaalay iyo gurigii boqortooyadoo dhan aakhiro gabadha tani waxay tusaale u tahay gabadh kastaoo ku andacoota ninkaygaa gaal ahaa ama reer gaala baan ka dhashay ama bulsho gaala ah baan ku dhex noolaa ama boqor gaala baan ag joogay inaanay aakhiro helaynin xujo ay ku xijooto maadaamay ka suurtowday haweeney inay ka hor iman karto iimaankeeduna uu ka hor keeni karo ninkii markaa dunida ugu qooqanaa ee cid walba laynayay kaas waxay tusaale u tahay inay gabadha muslimadahi shaksiya ka madax banaan ninka leedahay hadday iimaan tahay iyo hadday gaalnimo tahayba qofka dumari inay leedahay aakhirana in kaa lagu xisaabinayo inaan lagu xisaabinaynin bulshaday ku noolayd baa bulsho xun ahayd ama ninkii qabay baa nin xun ahaa ama dawlad adagoo gaala ah bay la noolayd ee inay suurtagal tahay haweenayda muslimkaa inay ka hor timaado intaba iyadoo ka doorbidaysa diinteeda adduunka iyo dhaldhalaalkiisa oo dhan aasiya markaa waxay tusaale u tahay qof kasta oo haweenay ah oo muslima oo guryaha janno ka doorbida dhaldhalaalka adduun lagu hayo dhammaantiiba qisada labaad aan tilmaamaya waxa weeyaan qiso kale oo ilaahay qur-aanka ku tilmaamay waa qisa ilaahay uu qur-aanka raadkii haweenaydaasi ay ka tagtay uu ku qoray waa wax runtii aada u yaab leh inaad aragto qof bini aadamah oo gaadhay mansilo uu alle ka waramo oo warkeeda bini aadamkii ka dambeeyey uu sheego waa haweenaydu qabay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam um ismaaciil haddii haweentii hore iimaankeedii fitna lagu itixaamay uu gaal ku hor yimi gabadha tanna waxaa lagu itixaamay ilaahay awaamirtiisa say u qaadanayso iyo mas'alo bini aadamka aada ugu adag oo inta badan ah waxa diinta dhaafa yani masaa'ilkan waxaan tusaale ugu soo qaadanaya waa waxyaabaha fitanka ee dadku inuu diinta ka weecdo ku kalisa walidaalika inaanay xujo helaynin dadka kani maadaama ay haween kale oo muslimaba ka tallaabsadeen tii hore waxaan usoo qaadanay xukuumad faasida ama dawlad mutajabir oo diin diidan iyo mawqifka gabadha muslimadii iska taagi karto qisada labaad waxaan usoo qaadanaya haweenay muslima oo odaygii qabay uu ka tegey oo uu meel lama degaa kaga tegey oo aanu hanti iyo raashin iyo waxba toole uga tegin laakiin uu u sheegay in ilaahay amarkiisu sidaa sheegayo oo tawakul la timi oo ilaahay tala saaratay rumaysatay hadday ilaahay tala saaratay inaanay waxba waayeynin oo dabeetana ilaahay badbaadiyey qur-aanka ilaahay laba meeloodba qisada haweenta tan laba sifuu ugu tilmaamaya mar ilaahay wuxuu ka warramaya ina asafa waalmarwa min shacaa'ir illaah marna ilaahay wuxuu ka warramayaa nebi ibraahim oo leh rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarc cinda baytika almuxaram rabbanaa liyuqiimu asalaata fajcal af'idata min annaasi tahwi ilayhim waarzuqhum min asamaraati lacallahum yashkuruun qisadatan haddaynu soo aroorino sida uu soo arooriyey imaam albukhaariy fii saxiixihi can ibni cabbaas siduu uga soo arooriyey xadiis dheer oo maxalu shaahidka aynu qaadan doonno wuxuu leeyahy ibnu cabbaas markii waxay ahaan jirtay meel lama dega ah waan cidi joogin dabeetana nebi ibraahim baa haweenaydiisii soo kaxeeyey haajaro la odhan jiray iyo wiilkay dhashay oo yaroo murshaco ay sidato oo nebi ismaaciil ah wuxuu keenay meeshaas maka la yidhaahdo oo aanbaad iyo biyatoona lahayn cidina ka agdhoweyn markuu keenay wuxuu la yimi qarbad ama sibraar biyo ah weel harag oo biyo ku jiraan iyo mid leeg oo timir ah laba weel oo quri u sidaa reerka oo midna timiri ku jirto midna biyo ku jiraan dabeetana intuu meel cidla a dhigay nebi ibraahim ayuu iskaga tegey haweenaydii waxay ka yaabtay meeshan ibraahim intuu dhigay uu kaga tegey ibraahim markuu dhaqaaqay bay ka daba timi waxay ku tidhi ayna tadhab watatrukuna bihada alwaadi aladi laysa fiiha anisun walaa shay nebi ibraahimow xaggaad qabanaysaabay ku tidhi ma waxaad nagaga tegaysaa dooxada tan lama degaa ah ee aan cid la weheshado iyo ciditoona joogin ma halkaasaad nagaga tegaysaa nebi ibraahim lamuu hadale wuu iska socdo way daba socotaa iyana markaas iyadoo weli su-aashii weydiinaysa waayo caqliga caadiga ahi waxaa la yaro baciida meel cidloo lama degaa intuu nin xaaskiisa geeyo oo ilmo carruura u dhalay dhigo inuu ka dhaqaaqo meeshuna ay tahay meel ay cid way weheshato iyo cid ay taageera taatoon aanu joogin markay aragtay ibraahim inaanu u soo jeesanaynin ayay su-aal kale weydiisay allahu amaraka bi haada bay ma ilaahay baa sida tan ku faray nebi ibraahimo intaad halkaana dhigto inaad naga tagto ma wax alla ku faraybaa subxaanahu watacaala wuxuu ugu jawaabay nebi ibraahim markaa nacam haa ilaahay awaamirtiisaa fulinaya ilaahayna saasuu yaabay nebi ibraahim oo ilaahay qur-aanka in badan ku tilmaamaya kuna sifaynayo in alla imtixaanaad badan oo kale nooca mariyey imtixaanadii oo dhanna inuu ku guulaystay ilaahayna uu qur-aanka ku tilmaamayo inuu imaam ummadda looga dhigay markaasi ayaa waxa qur-aanku inoo sheegayaa in badan in caruurtiisii lagu imtixaamay mar la yidhaahdo meel cidlaa dejiyo kaga tag oo ilaahay ku eegayay bal waxa uu ka yeela awaamirta ilaahay mar la yidhaahdo markuu ilmihii yaraa xoogaystay ee xoogaa leekaaday gawrac oo haddana ay aada u adagtay nin haweenay iyo nimaan hore u dhalin ibraahim waxaa la yidhaha da aada u dambayso sideetanka dhaafitan buu ilmaha ku dhalay da-daa ilmihii uu helay in la yidhaahdo gawraco uu aqbalo ayaa ilaahay ku tijaabiyey nebi ibraahim intaba waa ibraahim aladii wafaa baa ilaahay qur-aan ku tilmaamaya ama fa atamahunna baa ilaahay sheegaya wax allaaliyo wixii imtixaan alla mariyey wuu dhamaystiray nebi ibraahim ilmihii iyo gabadhii intuu meeshii dhigay buu ka dhaqaaqay haweenaydiina su-aashaabay weydiisay allahu amaraka bi haada intaad cidlana dhigto inaad naga tagto ma ilaahay baa ku faray subxaana wa tacaala nebi ibraahim haabuu ugu jawaabay sida tan alla i faray waxay ku jawaabtay iyaduna idan laa yudayicuna hadduu ilaahay sidan ku faray alle nama dayacayo waxay qadiyadda tani ka warramaysaa gabadha muslimadda ah oo ay misaal ugu tahay qof kastoo muslima gabadhan siduu iimaanku u buuxiyey ee ilaahay ugu kalsoonay ee ay rumaysnayd amar alle inaan lagu qabin wax alle uu faray qofka muslimka ay inaanu ku hoogin fulinteeda walow isagu hays yidhaahdaba mararka qaarkood armaanay mustaqbal fiicani kasoo muuqanin meesha tan laakiin haweenkan ilaahay awaamirtiisa ku kalsoonay waxay tidhi ibraahimo mar haddaanay adiga arrintani taladaada ahayn ay tale xagga alle ka timid tahay ilaahayna uu ku amray halkaa deji haajiraya ilmaheeda oo ka tag alla uu ku amray subxaana wa tacaala ilaahayna ma dayacayo marka ilaahay awaamirtiisii fulisay ayuu ibraahim iskaga dhaqaaqay meel yaroo taaga markuu gaadhay eewyadii ka qarsoomay ayuu soo jeestay xagga baytullaahi alxaraamka isagoo soo eegaya oo ilaahay baryaya oo le weeraha kan ilaahay qur-aanka kaga warramaya ah rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin hayra dizar isagoo le ilaahayo waxaan dejiyey dhashaydiiyo reerkaygii waxaan dejiyey dhul aan beer lahayn oo lama dego baytullaahi alxaraam ah ilaah waxaan u dejiyey inay salaada oogaan ee dad adigu usoo iil oo usoo kaxee oo ku arsaaq midho waxay mudan yihiin la arkee yacni inay ilaahay u mahad celiyaan inay shukri la yimaadaan ilaahay buu sidaa ugu bariyey subxaana wa tacaala haweentii alle amarkiisa qaadatay maxaa ku dhacay marka waxaa dhacay biyaheediibay iska cadtaayo timirteediiyo inti ilmaheedana naaskay iskaga duwataa laakiin aakhirkii biyihii gabaabsi bay noqdeen oo way madheen ila wuxuu qarbad kudhu ahaaye meel laga soo dhaamiyaana ma jirto way harraadeen markay harraadee silicdayna waxa go-ay naaskeedii ay nuujinayso ilmihii yaraa ilmihii yaraa ee ay haysatayna waa laba bogleeyey markaas oo isna waa janqalmay ama waa gaashooday oo harraadoo naftii isugu timid haweentii ilmihii way eegi kari weyday yaraa ee baahidu hayshay dabeetana iyadoo necbaysanaysa ilmahan sii rafanaya inay aragtay iskaga dhaqaaqo waxay fuushay kurta yar ama buurta yare la ydhahdo asafar ayay isdul taagtay dabeetana waxbay eegeestay waxba way arki weyday dib bay uga soo daadegtay dooxada yar bay soo martay iyadoo daalan oo marada tafta haysoo rooraysay soo dhaaftay buurta kale marwo laydhaha ama kurta kale kasoo horjeeda istaagtay hareerahay eegtay waxba way arki weyday si ay ka timi bay haddana tihi bal ku quuso dib ugu noqo kolna safay tagtaa kolna dib ay uga soo noqotaa ee marway tagtaa ilmihii yaraayaha raadanaayee nafta haysayna way eegi kari weyday way isdultaagi kari weyday markay toddoba jeer meeshaasi carartay ayay markaasi maqashay hadal hadalkii markay maqashayba iyadu nafteediisa la hadashay iyadoo leh fahim nabal'aamubay isku leeda iyadii keligeed baa isla xanshashaqaysa bal waa kan codbaxayaa dhegaysa tidhi hadalkii markay maqashayna waxay ku tidhi ay dhegdhegaysatay qad asmacta in kaana cindaka hawaas markay ogaatay in cid caqli loo nooli la hadlaysay waxay tidhi war wax waad maqashiisay haddaad tahay mid gargaar haya ama mid wax gargaari kara haddaad tahay warkaagii waan maqlay bay ku tidhi wuxuu noqday malag ilaahay usoo diray subxaana watacaala dabeetana malagii sida riwaayadda xadiidkaasi tilmaamayso bicaqibi aw bijanaaxi garabkiisa ama cidhibtiisa ayuu ku dhuftay dhulka dabeetana ilaahay biyuu uga soo burqiyey biyihii meesha kasoo burqaday gabadhii way haraadanayden ayay bilowday intay ka cabso inay tidhaahdo qarbadkana hore u dhaaso biyahan yar intaana kaa gurin oo kale biyihii bay qurufaysatoo gacmaha dardarsatay oo ay u samaysatay xawd iyo dar yaroo biyuhu u shubmaan waa il burqanaysee darkii yaraa ama xawdkii yaraa markay waxoogaa ku shubmay ayuu nebigu wuxuu laha calayhi salaatu wasalaam ilaahay ha u naxariisto ummu ismaaciil haddii aanay gacanta dardari lahayn ama haddaanay xawdkaasi samayn lahayn lakaanat zamzamu caynan maciina zamzamku wuxuu noqon lahaa il biyo ah oo socota ayuu zamzamku noqon lahaa haweenaydii meeshii way ka cabsay waanay haraad goy nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuxuu leeyahay xadiisu ku tilmaamaya fadalika sacyu nnaasi baynahuma fadalik sacyu nnaas baynahuma kaasi waxa weeyaan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam sacyiga maanta la sacyiyo labada buurood dhexdooda yani haweenta tani waxay waajahday nolosha oo waxay ku waajahday inay ilaahay awaamirtiisa qaadato oo ay raaci karto iyada oo kalsooni alle ku qabta iyada oo aan haysanin cid u gargaarto oo kale iyada waxaay haysataa uu qarbad biyaa iyo qarbad timira yahay bay aqbashay ilaahay amarkiisa inay lamadega ku degto ilaahay wuxuu ugu abaalguday inuu ceelka maanta zamzamka la yidhaahdo ee uu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam maa u zamzami limaa shuriba lah xadiiska xasanka ah biyaha zamzam waa wixii loo cabo uu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ceelkaasi waa islaantan barakadeedii waxa uu alla inoo tilmaamaya subxaana wa tacaala gabadha tani camalkay samaysay si khaalid looga dhigo yacni gaaladu dadkooda dhinta waxay isku dayaan si loo waarsiiyo sanam yar iyo taalle iyo waxaasay u sameeyaan laakiin islaamku taa wuu khilaafsan yahi waayo aragga qofku maaha waxa wax taraya waxa wax tara waa taariikhda iyo cibarka iyo wuxuu qofku ka tegey walidalik baa islaamku wuxuu yaqaana qofka in taariikhdiisa la takhliidiyo laakiin suuraddiisa aanay waxba macnaynaynin ilaahay subxaana wa tacaala haweentaasi kitaabkiisa qur-aana buu soo dejiye u kaga warramaya bal eh arkaanta islaamka ee shanta ah mid ka mid a acmaasha la qabto ayaa ilaahay wuxuu ka dhigay islaantaasi halkay oraday inuu noqdo si dib qof kasta oo muslimi uu xasuusto qofku hadduu ilaahay tala saarto oo alla awaamirtiisa fuliyo inaanu marnaba hoogaynin si qof kastaoo muslima u xasuusto walidaalik baa layidhi malaayiinta muslimiinta xajaysa qof kasta oo muslim oo xajaya bayna asacyu bayna asafa walmarwa ha carara baa layidhi oo cinda alculamaa bacduhum ay leeyihin waa ruknun min arkaani alxaj oo laa yasixu alxaju ilaa bihi wa bacduhum ay leeyihiinna waa waajib min waajibaati alxaj oo haddii laga tago dam baa waajiba madaahib alculamaa ay tilmaamaan waxay taasi tilmaamaysaa waa haweeney oo ilaahay itixaamay uu ku itixaamay nolosha inay waajahdo oo nolol adag waajahday iyadoo fulinaysa ilaahay awaamirkeeda walidalik baa malagii markuu biyihii usoo saaray wuxuu ku yidhi laa takhaafu dayca ha ka baqina inaad dhuntaan ama dhibi inaydin soo gaadho faina haada bayt ullah aw faina haahuna bayt ullah halkan waxaa ah ilaahay gurigiisii oo wiilkan yar ee aada haysato iyo aabihii dhisi doonaan idan gabadha tani waxay tusaale u iyana qofka mu'minka ee ilaahay awaamirtiisa fuliyaa inaanu hoogaynin tii horena waxay tusaale u ahayd gabadha mu'minada ahi iimaankeeda inay dhaafsiisato adduun dhammaantii oo haddii masaalixda dunawiga ee yar iyo iimaankeeda iyo caqiidadeeda iskhilaafaan inay door bido iimaankeeda qiso kale ayaan jeclayana inaan tilmaamo waan dul marayaa qisaska qur-aanka ku yaala qaar ka mid ah ama dhowr anigoo uga jeeda inaan idin xasuusiyo un waxaa ilaahay qur-aanka ku sheegayaa haweeney aan qur-aanku ku tilmaamin nebi laakiin qur-aanku uu qoray karaamadeedii karaamaadkii ka dhacay ayaa ilaahay kitaabkiisa qur-aanka ah ku tilmaamo khaalid kaga dhigay waa haweeney dhalinyaro ah oo aan laba guursan oo inan ah waa maryama maryama hooyadeed baa ilaahay bariday saynu naqaano oo weydiisatay in ilaahay subxaana wa tacaala ilmee uu siiyo ilmahaasna inay guriga ilaahay inay ka shaqayso inay uga dhigi doonto u gaar yeeli doonto ilaahayna waxay ka bariday inuu shaydaanka ka ilaaliyo iyadiyo dhasheedabana ilaahayna ducadii waa ka aqbalay waana tuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiixeynka ku yaalay ma jiro kullu bani aadam yamasuhu shayaan ciise ahaa mooyaane nabi ciise calayhi salaam maryami waa haweeney ku caanbaxday ilaahay cibaadadiisa oo aada u cibaado badnayd balay zaahidadahayd oo u go'day cibaado oo ka shakayn jirtay macbadkii reer banu israa'iila waktigaa oo uu dhaxlay ama uu kafaalo qaaday nabiyullaahi zakariya laakiin ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa haweentaasi cibaadadeedu siduu u badnayd ilaahay wuxuu abaalmar ku siiyey inay jiilka iyo raashinka iska hesho iyadoo aan meel laba qaban iyadoo aan shaqo tegin meel la u kacin inuu alla siiyo arsaaq diyaara iyo raashin iska diyaara waa ka ilaahay le wakafalaha zakariya كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا نبي زكريا ما كستو صدى لما قبل أن يدر راشن هي تصوم بوي ماتا سأل بويدي أولي ولي واحد مفسرين في هذا وقت الشلال كان مدها ير راشن في وقت حجاجة بوي كريبة هي تصوم وقت حجاجة أنا في عكسي أي هي تصوم يعني وقت الماما ير راشن ما يشنسوق لقيت يبيه بينان وحيد markuu ka yaabay buu nebi zakariya wuxuu ku yidhi maryamaay waxaan xaggaad ka keentaa yaa ku siiya raashinkan waxay ugu jawaabtay qaala huwa min cindi illaah ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab waxay tidhi waxa kan ilaahay xaggiisu ka yimaada ilaahayna isagaa cidduu doono arsaaqa xisaab li isagoo aan u tirinin isagaa ilaahay cidduu doono arsaaqa haweenayda tan iyo karaamaadkii ka dhacay waxay ku bixisay nebi zakariye oo da ahaayaan hore wax u dhalin oo isagiiyo islaantiisuba gaboobeen oo ilaahay ku tilmaamaya wastacala ra'su shayba in madaxu ciro huray lama odhan madaxaa ciroobe waxa la yidhi madaxaa ciro huray iyadoo la tilmaamaya yani da'du xadkay ka joogtay ayaa alla wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waxay tani ku bixisay zakariya inuu isna ilaahay dib u baryo haddana uu weydiisto isagoo da'datana in ilaahay ilma siiyo haweenaydiisii aan ilmo hore loogu arag oo iyana da'da gadadiisa oo la nooca inuu hungureeyo in alla ilmo ka siin karo waayo wuxuu arkay in tanba alla raashin siiyey iyadoo aan meel laba ugu kicin dabeetana ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala hunaalika dacaa zakariya rabbah baa ilaahay halkaas baa nebi zakariya alle ku baryey qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan ayiba inaka samiicu ducaa maryami ee karaamaadkan iyo waxaan oo dhami ka dhaceen waa maxay waxa uu qur-aanku ku tilmaamaya ay ku caanbaxday awalan qur-aanku wuxuu tilmaamayaa inay ahayd imra'a qaanita lilaah ilaahay mid u khushuucda oo cibaado badan inay ahayd laakiin astaan kalea jirta oo qur-aanku uu si gaara ugu tilmaamayo waa astaanta ah alquhru waalcafaaf waxay misaal u tahay gabadh kasta oo dhowrsanideeda ilaashata adduunka intay joogto iyadoo ilaahay kaga cabsanaysa inuu ilaahay abaalmarkan siin karo dabeetana ilaahay markuu maryamo sifaynayo sifada ugu weyne lagu sifeeye waxaa ka mid ah wa maryama bnata cimraan alatii axsanat farjaha fanafakna fiiha min ruuxina wasadaqat bikalimaati rabbiha wa kutubih wa kanat min alqaanitiin haweentii hilbaheeda dhowratay baa ilaahay ku tilmaamaya inay tay maryamada caynkana ilaahay baa imtixaamay haddii aasiya lagu imtixaamay guri boqortooyo oo nimco iyo badhaada yaallo inay ahaato haweentii joogtay oo ay boqortooyada iyo nimcada iyo badhaadhihii ka door biday iimaan in uu ninkani ciqaabo oo la xabsiyo oo la dilo laakiin iimaankeeda ay ilaashato haddii lagu imtixaamay ummu ismaaciil arsaaqo inta cidlo la dhigay in lagaga tago ay aqbashay inay ilaahay isu dhiibto awaamartiisa haweentana waxaa lagu imtixaamay shaygay ku caanbaxday in ilaahay ku fitneeyo oo lagu ibtileeyo waxay ahayd haweenay dhowrsani iyo inaanay ragba is arag ku caanbaxday markaasaa ilaahay wuxuu ku itixaamay iyadoo la eegayo bal halkay istaagto inay ilmo qaado iyadoo ninba arag gabadhii cafaafka iyo tuhriga lagu yaqaano iyo dhowrsanida marka la arko oo magaala aragto iyadoo uur le maxaad u malaynaysa oo iyadoo markii hore dadku ku tilmaamsanayay wanaagga inay tahay gabadha lagu tilmaamo haddii marun la arko iyadoo caloosha kuusan tahay oo ilma sidata ilaahay bay u sabirto way ka baxda oo tuulada iyo dadkiiba way iskaga tagtay oo imtixaankii meel cidlaabuu ku qabsaday oo waxay gaadhay inay gabadh uguba oo la yaqaano foosho inay cabsi badan ku hayso inay meelba joogo iskaga tagto oo bannaan u baxdo ilaahay baa wuxuu ku tilmaamaya faajaaha almakhaadu ilaa jidci nakla qaalat yaa laytanii mitu qabla haada wa kuntu nafyan mansiya laakiin maadaamay gabadhani cibaado iyo daaco badnayd ilaahay wuu farajkeedii buu usoo dedejiyey waxaana faraj looga dhigay inay geedkaa cidlada ah hoostiisa ilaahay marka hore uu ku arsaaqo iyadoo umula oo cidlo ku foolatay ooan waxba haysanin in ilaahay ilbiyaa u jeexo oo geetimireed laydhaahaa yaro taataaba uun waxa kaaga soo dhacaya midho diyaaree laakiin taa waxa kasii cajo badan leh ilaahay inuu cirdigeedii difaacay marka iyadu cirdigeedii dhowrtay ee ilaahay kaga cabsatay ayaa ilaahayna difaacay oo wuxuu ku difaacay wax aada u khaariqa mucjiso kale ah karaamo kale ah waxa alla ku difaacay subxaana wa tacaala in la yidhaahdo adigu mar haddaad ka run sheegtay wixii alla ku faray xilkaama saara magaalada iyo dadka waxa la odhanayo ilmahan yarun adigu farta ku tilmaam isagaa isdifaacaya adigu waxba ha sheegine ilmahanun farta ugu tilmaam isagaa isdifaacaya dabeetana ilaahay leeyahay fa imaa tarayanni min albashari axada faqulii inii nadartu liraxmani sawma falan ukalima alyawma insiya faatat bihi qawmaha taxmiluh qaluu ya maryama laqad ji'ti shayئa fariya ya ukta haaruun ma kana abuki imra'a saw wama kanat umuki bagiya faashaarat ilayh qaluu kayfa nukalimu man kana fi lmahdi sabiya qala inii cabd اllah aataniya alkitaaba wajacalanii nabiya ilaahay baa wuxuu leeyahy waxa lagu yidhi soco oo haddaad cid un bini aadama aragto waxaad tidhahdaa anigu hadalkaba waan ka soomayo wiilkan yar un farta ugu tilmaam markay magaaladii timi iyadoo ilma sidatana war baa la isgaadsiiye oo laisla dhex maray iyadoo la dacaayadeynayo laleeyahy naabahaana mid xun ma ahayn hooyadaana mid xun may ahayne yacni waxaa loo qarinaya adigaa habaar qabtaa odayga iyo islaanta midna waxaan laguma aqoon oo hiddo umay lahayn laakiin adigaa la yimi waxaan hortaajira la imanin wiilkii yaraa ee dhabta saaraabay u tilmaamtay dabeetana isagaa difaacay isagoo leh inii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya anigu ilaahay addoonkii baan ahay kitaab baana allaysiiyey nabaanu iga dhigay idan waa qisa tusaale u ah gabadh kasta oo mu'minada oo lafaheeda dhowrata ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaloo inoo tilmaamaya hooyo uu alla ilmaheedii ku intixaamay oo la faray ilmahay dhashay inay bad ku rido dabeetana ilahay yidhi anaa soo celinaya aduu halkaa ku rid anaana soo celinaya nabiyullaahi muuse iyo hooyadii baa ilahay qur-aanku tilmaamaya ilmay foolatay oo muuse oo yar oo ay qarsatay oo intay uur lahayd oo dhan qarinaysay oo markay foolatay qarsatay oo ilmihii dhasho haysay laakiin dee ilmo carruuri miyuu aamusayaa sow codkiisa iyo qayladiisii oo hintiisa xaafadaha iyo jaarkiiyo ciduun maqlimay dabeetana ilaahay wuxuu faray subxaana wa tacaala dil bay kala cabsanaysa in laga dilo waxaa la yidhi qaadoo badda ku rid anaa ilaalinaya baa ilaahay yidhi oo soo celinaye qaadoo badda ku rid ilahay oo badda ku rido dabeetana ilaahay baa wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waawaxaynaa ilaa ummi muusa an irdaciih faida khifti calayhi faalqiihi fi lyam walaa takhaafi walaa taxzani ina raadduuhu ilayk wajaaciluuhu min almursaliin annaga badda iskaga rid oo ha u cabsanni oo ha ka murugoonni anaa soo celinaya baa ilahay leeya subxaana wa tacaala oo ka dhigaya weliba rasuul kuwa lasoo diray ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku soo bixiyey fircoon iyo qoomkiisii oo qaaday oo haddana soo koriyey qisada waxaan uga jeedanaa waa hooyo ilaahay imtixaamay oo imtixaankii iyana ku guulaysatay oo ilaahay ku abaalmariyey ilmaheedii in loo ilaaliyo bal eh ilaalin qura aan ku koobnaane noqotay in ilmihii ay u baqaysay badda ku ridaynta iyada lagu soo celiyo inuu noqdo weliba mid iyada lacag lagu siiyo naas nuujisa oo naas nuujintiisii ay kharash ku qaadato oo ay fuqahaa muslimiin u dalisadaan hooyada ilmaheeda naas nuujinta inay wax ku qaadan karto ilaahay baa dib ugu soo celiyey markaasaa la yidhi ilmihii ma ilaashano oo qurhe adduunna isagaad weliba kaga helaysaa kaad uga cabsanaysay marka ilahay amarkiisii fulisay waxaa ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya inan walaalkeed dhibtani qabsatay oo la amray inay walaalkeed soo basaasto oo daba socoto oo isxejiso haddana inaanay muujinin inuu walaalkeed yahay inuu iimaankeedu xejin karo oo maadaama ay amarkii ilaahay fuliyeen oo saan yeeleen inay xejiso waa ukhtu muusa ku guulaysatay inay soo basaasto ilaa iyo intay ka gaadhaysay in gurigii boqorka uu gelayay bale ku guulaysatay inay u ishaarto boqorka iyo kooxdiisa inay u og tahay islaan naas nuujinaysa weliba inankana ilaalinaysa waxaasoo dhamme waa imtixaanaad qur-aanka ilaahay wuxuu kaga warramayaa imtixaan kale haweeney hablo ah oo aan haysanin cid u shaqaysa oo aabbahood gaboobay oo iyagu shaqaynaya laakiin ilaahay wuxuu tusaale uga dhigaya hadday darfigan ku dhacdaba gabadha muslimadii oo ay caa-il weydo iyo cid wax siisa oo ay noqoto inay iyadu xoogsato qaabkay u xoogsan lahayd iyo sharcigu wuxuu u ogolyahy walidalik ba ilahay wuxuu ka waramayaa qisatu ahli madyan walamaa warada maaa madyana wajada calayhi ummata min annaasi yasquun nebi muuse ilaahay ka waramo wuxuu leeyahy markii uu yimid biyihii madyan wuxuu ugu yimid dad ceel biyood oo dadku xoola ka waraabsanayaan oo laba gabdhood ay joogaan oo iyagu xoolahooda celcelinaya dabeetana wuu ka yaabo wuxuu ku yidhi maa khatbukuma hablayow idinka arrinkiinu muxuu yahay waxay ku yidhaahdeen xoolaha ma waraabsano in raggu ceelka ka dareero mooyaane yacnii raggan meesha iyo xooggan laysku mado annagu dib baanu xoolaha iyagoo joogsanaayo marka laga ceelka la baneeyo ayaanu darka gallaa aabbahayana waa nin weyn oodo o aan wax qaban karin idan waa hablo reer u shaqeeya reerkoodii aabbahooda uu da- noqday oo gabay oo aanu shaqayn karin iyagoo camalka haya laakiin haddana xishmo ku darsaday aan ragga dhinac ordaynin ama aan waxaan islaamku u banaynin wadin ee iyagoo dhiba haysato haddana ogolaaday inay xoogsadaan laakiin xogsigooda inaanu xishmada marnaba ka kaxaynin walidaalik ayuu nabi muuse u waraabiyey dabeetana intuu cidlo isla fadhiistay buu wuxuu ilaahay lahaa faqaala rabbi inii lima anzaltu ilaya min khayri faqiir ilahu ana waxaad maanta xooga siisay cidlaan ka fadhiyaa buu yidhi waayo isna reer talkiibuu kasoo baxsada oo in la dilaabaa la rabay xoogiisiisna wuxuu ku cunan waayo cidluu geed la fadhiya hablahanina waa xoog la ayuuno halkay taagan yihin isna wuxuu leeya ilaahu maanta wixii aada tamar iyo itaali siisay nabi muuse oo xoog badnaa oo qur-aanku sheegaya dee nin intuu feedhay inuu ka takhallusay tamartiisa oo yani ay tusaale ugu filantahy qof intuu feer ku dhufto inay naftu ka baxdo haweenkani xaaladii ay ku jireen iyana waxay ku talagaleen inay ka baxaan dabeetana aabbahood waxay usoo bandhigeen si xishmad ay ku jirto ugu soo bandhigeen aabbahood inuu ninkan shaqo geliyo oo iyana ay kaga nastaan camalkan ay qabanayeen qaalat ixdaahumaa yaa abat istajir ina khayra man istajarta alqawiyu lamiin bay leedahay aabbow ninkan ha la abaal mariyo cid la abaal mariyo yacnii waxaa ugu roon mid qawiyo xoor badano wixii loo diro qaban karaa amiina qisada tani waxay tusaale u tahay gabadh kasta oo muslimada oo imtixaankani haleelo qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa runtii qisas aada u tiro badan oo aan odhan karno waxay soo arooreen aktar min alaaiin imraa uu ka waramayo qur-aanku laakiin qadaayaadkan waa tusaalayaal aan raba un inaan tilmaamo amhila inay jiraan ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay oo looga dhigay tusaale gabadha muslimadii inay ku dayan karto aakhire inaanay daliil helen inay tidhaahdo qur-aanku ambiye iyo rag buu ka waramuun anana xoog rag ma lihin ama sidaa ma yeeli karno ee ilaahay iyagana misaal u keenay kuwo la jinsiya oo la nooc oo la tamar ah oo ah haween mu'mineed oo ilaahay rumeeyey bale qur-aanku wuxuu inooga warramaya maanta waxaa laga yaabaa dumarka in in badan loo akriyo feminisan gruubka ama inay ragga la loolamaan oo boqortooyo iyo madaxnimo iyo kan tijaabiyaan ilaahay wuxuu ka waramayaa gabadh iyadu kelinba jirtoo boqorad ahayd gabadh iyadu boqorad ahayd oo kelin jirtay imra'atu balqis bay culammadu ku sheegaan gabadha tan boqortooyadeedu waxay gaadhsiisnayd xad ilaahay yidhi wa utiiq min kulli shay yani laf tacbiirka qur-aanku uu ka tilmaamay wax kasta waa la siiyey baa layidhi subxaana watacaala oo boqortooy ay u baahan karto dabeetana waa gabadhu nebi sulayman hudhudka usoo diray waraaqda u keenay ee muddada muxaawaraadku socday gabadh aada u caqli badan bay kuwii la talinayay ee ragga ahaa ee ag joogay talay weydiiso waxay tihi war maxaan yeela waxay ugu jawaabeen waxaanu nahay qaaluu naxnu uluu quwa wa uluu ba'sin shadiid walamru ilayki fandurii maada taamuriin bay idhahdeen dad xoog badanoo wax iska dhicin karaanu nahay arrinkan aadaanu kuu daynay bay idhahdeen tale waa islaan meesha dhammaanteed haysta boqortooyadii saba arrinkan aadaanu kuu daynay bay idhahdeen go-aan ka gaad waxbaa iska dhicin karaaye laakiin gabadh fircoon ka caqli badan bay fircoon talkii wuu halaagay iyadu se cabalaadkeeda may fiirinine waxay eegtay talkeed wixii u dan ahaa dabeetana waxay tidhi bal horta ninkan waxaan hubinaya inuu boqortooyo doon iyo hunguridoon yahay iyo iyo in islaamnimadan iyo waxaanu sheegaya ay ka dhab tahay walidalik baa waxay tihi bal hadyad baan diraya waxaan eegayaa mawqifku iska taago adduun baan u dirayaa adduunka wuxuu ka yeelo adduun bay usoo dirtay nebi sulaymaan adduunkay usoo dirtayna waa kii sulaymaan lahaa qaala aturiiduunanii bimaalin famaa aataaniya allahu khayru mima aataakum bal antum bihadyatikum tafraxuun irjic ilayhim falanaatiyanahum bijunuudin laa qibala lahum calaa kulli xaal gabadhani ilaahay wuxuu tilmaamayaa carshigii iyo madaxtinimadii iyo wixii o dhan intay ka daadegtay inay leedahay qaalat rabbi inii dalamtu nafsii waaslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahu naftayda waan dulmiyey bay leedahay waxaanan u hogaansanayhay adaan kuu hogaansanay maca sulaymaan lilaahi rabbi alcaalamiin idan waa cagsiga waxa maanta lagu kudakudaynaya dumarka muslimiinta ama madax noqotaan oo xagga sare fuushaan laakiin ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegayaa kuwii hortood xagga sare fuulay markay islaamnimadii soo gaadhay inay iskaga tageen inay ka door bideen islaamnimadoodii madaxtinimadii iyo boqortooyadoodii inay ka door bideen waxaasoo dhammi waxay ahaayeen haween ilaahay imtixaamay oo imtixaankii ku guulaystay aan tusaalayaal kale oo kooban iyana idin tilmaamo oo ah kuwo la imtixaamay oo iyana imtixaankii ku hoogay haddii aynu nidhi ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay haween guri gaal oo boqor gaalan oo iyadu islaamtay oo shaksiyad gaara yeelatay oo iimaankeeda qaadatay oo aan ninkeeda iska raacin waxaa kaloo alla uu tilmaamaya kuwo guri nebi jooga oo habaar ku dhacay ambiya qabtay oo nebiye qabeen laakiin aanu xaq u marin oo tusaale waa tu kastoo hoogta oo imtixaanka ama ibtilaaga adduunka laysku imtixaamayo ku khasaarta walidalik baa ilahay wuxuu leeyi subxaana wa tacaala wadaraba allahu maala liladiina kafaruu daraba allahu maala liladiina kafaruu imra'ata nuux waimra'ata luutin kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayn fakhanataahuma falam yugniya canhuma min allahi shaya waqiila dkula annaara maca daakhiliin ilaahay baa wuxuu leeyahy waxaan tusaale idinka dhigaya kuwa gaaleed waxa tusaaleyana waaba ilaahay laba haweena oo laba nebi qabeen nebiyullaahi nuux iyo nebiyullaahi luut oo labaduba imtixaankii ku fashilay waxay tilmaamaysaa haweenayda shiikh baa qaba inaan janno lagu tegin nabaa qabayna inaan lagu tegin guri khayr badan bay joogi jirtayna inaan lagu tegin in lagu tago iimaan inay la timaado haddii iimaan laga waayo inaan cid kale wax ku taraysaa jirin idan waa duul gurigooda waxyi ku soo degayey oo khayr dhammaantii lagu hayay laakiin fashilay oo awoodi kari waayo inay khayrkaasi raacaan waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya haddii laynoo tilmaamay kuwa baytu nubuwa joogaa oo khasaaray waxaa kaloo laynoo tilmaamayaa kuwo halkii ay joogtay aasiya imra'atu fircawn halkay joogtay oo kala joogay laakiin iyaguna xuma u dhaqaaqay qisaa ilaahay uu kaga warramayaa nabiyullaahi yuusuf imtixaanaadkii la mariyey ka mida nebi yuusuf nin aada u qurux badan buu ahaa dabeetana quruxdiisii baa ilaahay ibtilo kaga dhigay quruxdiisii ayaa istila u noqotay ah inay ku sidmoobaan dadkii arkayay oo dhan taasi waxay abuurtay in nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam uu ibtilaagii uu keenay inuu ku noolaado guri imra'atulcaziiz ay joogto koox haweene ay degan yihiin gurigan kooxda haweenkii degan yihiin waxaa ka mid ahayd imra'atulcaziiz agagaadkeedana waxaa joogay dadkii dhargay ama wasiiradii iyo agagaadkoodii waxaa la yaqaanaa marka koowaad had iyo goor bini aadamku markuu kordho markuu dhergo ayuu qooq iyo kibirka bilaabo kala ina alinsaana la yadqa an ra'ahu istagnaa baa ilahay yidhi insaanku inta ugu badan leh marka dhibtu halayso wuu tabaruca oo ilaahay buu isu dhul dhigaa markuuse dhergo wuu qooqaa inta badanna qur-aanka waxaad arkaysaa isagoo ilaahay ka warramaya cilliyatul qowm inay ahaayeen dadka had iyo goor xaqa dadka iska hortaagi jiray qaala almalau aladiina kafaruu baa ilahay nebi kasta tilmaamaya kuwii ka hor yimi inay ahaayeen waxaa ilaahay qur-aanka kaga warramaya markaa haween guri boqortooyo joogay oo gurigu ahaa guri laban oo dabeetana ay ku dhacday in ay ka hor yimaadaan xaqi oo u nuglaada inay xumo sameeyaan oo uu ka mid yahay inay zino ku dheereeyaan mas'alada tan waxaan uga jeeda inaan tilmaamo oo keliya tilmaamaya subxaana wa tacaala haween halkay ilaahay uga mahadmiqi lahaayeen xumo ku dhaqaaqay bal e waxay isku ceebeynayeen may ahayn haweenaydii boqorku qabay baa zino raadisay may ahayn waxay ku ceebeynayeen ee waxaa xadku caqliyadu gaadhay in lagu ceebeeyo kanay doonaysay inuu ahaa uun qof addoona oo ayana usoo bandhigtay ilaa xaday ka tilmaamto fadalikuna aladii lumtunani fiih walaqad raawatuhu can nafsi fastactab walain lam yafcal maa aamuruh layusjanana walarin qisada tan waxaa qur-aan tilmaamaya waxay tahay markaan soo koobo waa dad dhargay oo dhabadkii ay lumisay idan qisaskaasi aan qur-aanka ka soo tilmaamo dhammaantood waxay sheegayaan dhowr masalo mid waxa weeyaan inay gabadhu shaksiyad madax banaantay oo aakhiro inaanay ku anfacaynin guri nabaan joogay amase guri gaal baan joogay ee inay tahay adigu mawqifkaad xaqa iska taagto adoo guri gaal joogana inaad hanuuni karto adoo guri nebi joogana inaad lumi karto shayga labadaan tilmaamaya wuxuu yahay in noloshu way adagto wax badan oo nafta bini aadamkaa ku adag baa jira laakiin inay dhammaantood yihiin wax qofku iimaankiisu hadduu xoogooba uu ka tallaabi karo waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah hunguriga oo ah waxa aan basharku ka waxa aanu basharku ka sabrin bale laga yaabo guryuhu inta badan biilka ha la kordhiyay yaan la kordhinin waxyaabaha isku qabtaan inay uguba badanta ilaahayna uu gabadh tusaale inagu siiyey markay noqoto arrintii ilaahay awaamirtiisa la fulinayo inay aqbashay in cidle xataa inta la dejiye laga tegi karo waa qadiyatu tawakuli cala allahi subxaana wa tacaala waxaan tusaale usoo qaadanay in imtixaankaa hadday kuba dhacdo gabadha in kuwii caailka ahaa ama waxsiinaya ama qaraabo ama tol ama odaygeeda ama kuway dhashay haddii laba waayo oo ay dani baddo inay xoogsato inaanay marnaba banaynaynin mukhaalafaadka sharciga inay ku dhacdo ama waxa shareecadu diidanta oo ilaahay qur-aanka tusaale inoogu sameeyey kuwo saasi ku dhacday oo laakiin ku guulaystay inay xoogtadaanna ilaaliyaanna wixii alla faray subxaana wa tacaala waxaan kaloo tusaale ku bixinoo tilmaamna haween ilaahay ilmahay dhashay ku intixaamay inay bad ku rido oo ilaahay ku abaalmariyey in iyada naasnuusintiisii lacag lagu siiyo marka ilaahay awaamartiisii fulisa waxaan kusoo koobayaa galabta hadalkayga ilaahay amarkiisa inaan marnaba lagu hungoobin haddii la fuliyo maslaxo kastoo basharku is idhaahdo way kaa lumaysaana inay ka weyntay ugu horeyn maslaxada aakhiree kaa lumaysa saasi daraaddeed bay aasiya waxay tilmaamaysay wanaji rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljanna wanajinii min fircawna wa camalii ilaahu guri jannada iga dhisbay tiri fircoon iyo shaqadiisa iyo camalkiisa iyo wixiisoo dhanna iga nabadgeli masar iyo wixii yaallay iyo boqortooyadeeda boqortooyada masar waxaa laga yaabaa in gabadha tani ka tegaysa inaydan sawiri karin inaan tusaale idin siiyo mooyaane waxaa ka mid ah waxyaabaha dunida maanta lagu tilmaamo alcajaa'ib sabca ama toddobada shay ee dunida ugu yaabka badan leh ee dadka dunida maanta jooga ay u daawasho tagaan waxaa la yidhahdaa ahraamu misr ahraamta baramidska ama ahraamta waxaa la yidhahda qaahiro ku yaalla waa daaro dhismaa oo qaab gaara u dhisan oo aada u cajiibo dunidao dhami daawato waa xabaalihii faraacinada ahraamtani xabaaradaasi xabaal bay u ahay dadka dhilmaha kuwa nooli meeshay ku nool yihiin iyo boqorka iyo dadka raaxaysanaya waa kuwa dhinta halkii lagu xabaalayay bay ahayd ahraamta aad arkaysa gabadhii ahraamtaa xabaalaheedu ahaan lahayd waxay ka door biday masar iyo wixii yaalay iyo ahraamteedoo dhan waxay ka door biday in ilaahay guri jannada uga dhiso idan maslaxo la ilaashado waxa ugu roonta aakhiro waxa adduunka oo dhan haddaad weydo oo janno hesho adduun qiimo ma leh waxaan jeclay inuu hadalkaygu koobnaado se maqsuudka aan ujeeda in lay fahmo oo ah waa laga yaabaa in nolosha caraaqil ama mushkilaad badan inaad ka dareentaan waa laga yaabaa tolka iyo dadkaad la dhaqanto inaad dacaayada ka dareento waa laga yaabaa inaad gurba iyo qariibnimo dareento waa laga yaabaa islaamnimadaada iyo xishoodkaaga iyo xoogsigaaga inaad isku waafaji kari weydo waa laga yaabaa fitan tiro badan leh odaygaaga in alla kugu intixaamo u dhibkiisu badato waa la arkaa inaad nolosha macmacaankeed iyo waxaan ka sabri weydo islaama waxaan unbaad lagaa joojin laakiin waxaad ogsoonaataa mar kastaba inay maslaxadu ku jirto ilaahay amarkiisa haddaad fuliso inaan alla ku dayacay umu ismaaciil sidii heshay gabadh kastoo muslimada inay heli karto ilaa iyaduba nebiyad may ahayn maryamo wixii helay gurigeeda ilaahay ku arsaaqay in gabadh kastoo muslimadii karaamadaasi ka dhici karto hadday toosnaato waxaan naftayda iyo tiinaba kula talinaya inaynu alle ka cabsanno oo isku dayno inaynu alle awaamirtiisa fulino dabeetana waxaan rajaynayaa akhriya adduunba inaynu liibaani doono wallahu aclamu billahi tawfiiq bismi illahi raxmaan raxiim qofka muslimka ah waxaa haboon inuu islaamnimadiisa ilaashado intaana waxa shareec ahaan culammadu ka tilmaamto aanan sheegin waxaan jeclahay inaan qodob ka fudud tilmaamo oo ah maxaa loo marsadaa su-aasha ugu badanee dadka maskaxdiisa kusoo degdegta waxa laga yaaba inay tidhahdo waa qurux ma jirtaa qaaciido qurux la ydhahdo bini aadam ku waafaqsan yida masalan kuwa cadcad yurubian midabka ugu quruxda badan la ay ka helaan waa inay kafay noqdaan ama brown cadceeda isu dhigaan way wadaan wadaan inay ismadoobayso daraaddeed gabadha reer yurubkaa dabeetana waxay tidhahdaa kaafiga inaan u ekaado kale kaafigu muxuu idin leegay idinka kaafigan la cadaa kafay bay rabtaa inay u ekaato oo ay brown noqoto midabka brownka loo yaqaano kuwa madmadoobi waxay rabaan inay caddaadaan oo ay sacadeeyaan labada dhanna kee quruxdu jirtaa yani qurux wax la yidhaahdo qaacido laysku waafaqsanyay ma jirto laakiin waxaa jira wax laysku waafaqsanyay oo la yidhaahdo jamaal ilafcaal quruxi waa qofka dhaqankii khilqada ilaahay baa loo adigu waxba kama bedeli kartid abuurka allah iskale subxaana wa tacaala lama doorso maaha wax doorasho ku jira wax doorasho ku jira maaha laakiin waxa doorashada ku jira waxa weeyaan waa dhaqanka waa dhaqanka qofka waxa qurux badneeya ama waxa fool xumeeya hadduu qofku dhaqan fiican yahy gabadh kasta oo qurux loo guursada hadday dhaqan xun tahay naf badan oo yeelanaysaa ma jirto waayo aragtidu wax ma tarto ee qofka dhaqanka iyo waxa kasoo fulaa wax sheega sidaa daraaddeed waxaan idinkula talin lahaa marka hore in la fahmo horta quruxda waxay tay jamaalka dhabtiina waa jamaal ilafcaal waa qofka dhaqanka kasoo fula ayaa ah waxa quruxda dhabta ah qofku intuu dulqaadiyey intuu xaliim leeyahay intuu cafwi badan yahay intuu naxariis badan yahay intuu dadlaba dhaqan badan yahay dhaqamaatigiisa qofku sidii u egyahay baa quruxdiisa sheega laakiin wejigiisa sidii u egyahay wax badan ma sheegto kaasi waa qodobka koowaad oo runtii u baahan walidaalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu sheegaya gabadha sababaha loo guursado wuxuu tilmaamay ragga waxyaabaha ay dumarka u guursadaan inay kamid tahay hunguri dhaqaale inay haweentu lacag haysato isleeya dhaqaalaha ka agdhawaata inay ka mid tahay qurux laga yaabo in isleey gabadhu way qurux badan tahay midabkaa iyo quruxda badan aad aragta waxaa laga yaabaa inay ka mid tahay xasab inay reer ciliyatul qowm ah magaalada reeraha ka tilmaaman ama dhaqan ama wax lagu soo sheegi jiray markaa dadku uu maamuuso inay ka tirsantahay waxaa la arkaa buu nabigu yihi inay tahay diintu waxa loo guursado tala bixin nabigu wuxuu ku bixiyey fadfar bidaati diini taribat yadaak buu yidhi ta diinta fiican yani ta dhaqanka fiican guurso ayuu nabigu sheegay ragga markii la tilmaamayo yani haweenku iyana waa lamid ragga maxay u guursataa ninka waa nafsi lasbaab inay qurux ku raacdo inay adduun ku raacdo inay magac iyo maamuuskii leeyahay ku raacdo laakiin iyagana wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam idaa jaakum miman tardawna canhu diina wakhuluqa rabbi idin yimaado min diintiisa iyo akhlaaqdiisa aan raalli ka tiid fasawijuuh buu nabigu yidhi u guuriye ninkana waxaa lagu qiimaynaya inu dhaqanka iyo akhlaaqda nodo idan uga horeyn waxaan odhan lahaa quruxi waa dhaqan iyo diine maaha midab kaasi waa qodobka koowaad qodobka labaad ilaahay wuxuu ku tilmaamay inaanay banaanayn khilqada in la bedelo in dhagaa la iskoogooyo in midabka la bedelo waxaas inay mamnuuc tahay walidalik baa waxyaabuhu shaytaan ku ballan qaaday inuu yeeli doonaba fala yuayiruna khalqa allah waxyaabuhu fari doono ayay ka mid ahay saa daraaddeed culamadii waxay leeyihin ma ammaano laakiin aan dhan kale masalada kasii tilmaamo caafimaadkaaga siday ku tahay se maanta markaad dhalaasho dhowr bilood kadib dhalaalkaa ma wadaysa waxaa xaqiiqaa inaad u bantaallayn kansar kugu dhaco inaad cadceedda jidhkaagu xamili kari waayo in xanuuno badanoo maanta jidhkaagu midabka uu leeyahy uu difaacaa aanu difaacmi doonin waxaa hubaale in yar dabadeed inaad ka calaacali doonto waxaad maanta isku dhalaalinay intaynan islaba gaadhin diintu waxay ka qabto waxaan leenahay caafimaad ahaan maxay ka sheegeen dadkii waxaan sameeyey ama kimistis ha ahaadaan dhakhaatiir ha ahaadaan waxa kani maxay ka sheegeen dhammaantood way ka digayaan walidalik baa wadamada qaarkood waxa ugu badan ee dhulkan laysku mariya mamnuucda sidooda ka yiri inay soo galaan laakiin wadankeenani ma leh cid wax mamnuucda iyo cid wax reesaba mid suna iyo mid boysuna iyo mid waliba way timaataa waa laga yaabaa laba usbuuc inaad caddaato laakiin waxaa la hubaa inaad aada u arag xumaan doonto haddaad sii wato idan qurux dhowr usbuuca oo arag xumi ka dambayso waxa ka roon adoo khilqada alla ku siiyey ilaashada oo iyada nadaafad iyo wixii alla kuugu talagalay ku ilaashada waxaan leenahay markaa dhaqan ahaan kuma fiicna oo diin ahaan kuma wanaagsana oo caafimaad ahaan kuma wanaagsana oo ka saddexaadna waa qish waa khiyaamo waxaanu ahayn qofka muujistaana waa kii nabigu leeha wuxuu la mid yahay maxay soob zuura ama waxaan khayr lahayn qof gashaday yani waxa weeyaan waa qis ku jira waxaanad ahayn oo aad dadka isugu tusay ama guur ha noqdo ama cid ha noqoto waa waxaan xaqiiqo ahayn oo aada muujinayso ama hadduu yahay waxay gabadhu isku qurxinaysaa wixii alla baneeyey yan caafimaadkeedana wax yeelaynin ama qashil ha noqdo ama xinna ha noqdo ama dhir kale ha noqdo ama wax laysku nadiifiye ha noqdo ama shaamba ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdee waxaan khilqada wax ka bedelayn laakiin nadiifinayo hadduu yahay waa wax loo baahan yahay qofka muslimkaana u banaan wallahu aclam